waxaan jeclaystay maanta oo maalin khamiisa shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland kabacdi inaan ka idhaahdo hadal xaaladda guud ee waddanku uu marayo gaar ahaan jubbaland guud ahaan soomaaliya oo dhan soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka wakhtigii burburkiiyo dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dibheshiinta iyo soo celinta qarannimadii soomaaliya dagaalkii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii sagaashankii ilaa sagaashaniyo kowdii wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay wakhti oo soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaadhay seedi iyo sodon iyo abtiadeer iyo eedde iyo habareer midna inaan la badbaadin waxaa bilowday oon intaa istaagin dad soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba soomaaliya xaaladday ku jirta in diiwheshisiin laga galo la isu keeno soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyey jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo soomaali oo la war soomaaliyay goolintii loo dhigay xaggeen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in la soo aduudo bal soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa marka xilligii shirkii carta uu dhacay dowladdii t f g ee xilligaa lasoo magacaabay shacabka soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meesha u soo baxeen iyo si u soo dhoweynayeen macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabka uu ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyey shirar badan oo ka dambeeyo kii imbagaati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii t n g-da markaa kabacdi waxaa la yimid in la dhiso kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee soomaaliya oo shirkeeda uu ka dhacay doorashadeedu muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah waxaa ka horreeyey kii jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii t f g xilligaa t n g ee jirta xilligaas dowladdaas la dhisay kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii soomaaliya nidaamkii federaalismka ahaa oo markaa ay keentay in isteydyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amnigu xataa markii ay dhacaysay doorashadii ee federaalka laysu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas-uulka ah ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayey inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato daraafgareeyo inuu ilaa iyo muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayay oo soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dowladdaas waxaan odhan karaa wakhtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa dowladnimadii aan kumeelgaar ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeedsato ay noqoto doorashada doorashadii ku xigtay kii inay ka dhacdo muqdisho si nabada iyadoo ay tahay maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeye ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaaya waddanku xaggee buu aaday xaggee buu u socdaa muxuu gaadhay muxuu noqday su-aal waxa wey meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayey dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugayn jiray muqdisho iyo jawhar gaadhiga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaata muqdisho dhexdeeda inuu wax ka qabto ay noqoto in madaxtooyadii duqayntu ay ku socoto ay noqoto qaraxyadii ugu badnayd inay muqdisho ka dhacaan ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo kala dambayntii in caasimadda laftirkeeda dhibaatada ay aqalkaas ka gaadho waxay noqotay inuu burburo haykalkii dhismo ciidan ee waddanku iska lahaa ood garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayaa sistamkii federaalka ee dowladdii kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto waddankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo waddankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo somalilan iyo ilaa inta kale oo mid walba sidanaan rabnaa sidan ma tahay hadday noqon weyda maxaa annaga danno ah inay noqoto waddanka in kulli dib loogu celiyo waxaan odhan karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tiirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid jubbaland iyo dhismaheedii jubbaland waa deegaan soomaaliya ka tirsan oo ka kooban saddex gobol oo ah gobolada jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gobolka gado markaan ka soo qaadna deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha soomaalida qof waliba uu ka fakarayey ee uu isweydiinayey dagaalka sokeeyana inuu ugu dambayn doono dhibaatada soomaaliyana inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamacu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la yska hor keeno iyo juqhrafikali nooca ay deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badanoo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabadda markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaas xalkeedu uu adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskale mahadda subxaanah wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaa loo tababaray way isku soo tashadeen dagaallay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reebo jubbada dhexe gobolka gede iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaayo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socda siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee lasoo galay waxa ay ka shaqeeyeen ee ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dibu heshiisiin la sameeyo sistem dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jaleec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo soomaaliya uu xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo kusoo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabarjabinno in la dhiso dhismo jubbaland oo dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alla ilaha soomaaliya dowladnimadeedu way si aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaadoo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sidaa inay noqoto dhibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab laga xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabi'iyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynay calan madow oo ka suran markaasaa intaanu bedelayba waxaanu ku bedelay calankii buluugga ahaa ee santa geesi lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqariso ma in tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka surnayn muuna jirin calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku uu lahaa waxaa la dhisay dhismahaas jubbaland oo noocaas aan idiin sheegayo loo soo maray waxaa jiray shirkaa ugu horreeyey markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray taasaa waxay keentay markaa inay jirtay inkastoo markii dambe dib looga noqday in abaabul badan oo qaabdhismeedka looga hadlaya uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay laakiin ay noqotay gogashii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro sistamka maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaamka uu ka leeyahay jubbaland oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhayay oo qof waliba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah waxa ayaan darro noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jira iyo wixii la soo maray waxaa nasiib darro ahayd aragtida kismaayo markaan soo gelaynay waxaan wadanay meyd iyo dhaawac nin markaa starboks fadhiyoo kafee cabbayey oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiraay inuu maanta yidhaha waddankao dhan raad baan dib ugu celinaya waa ayaan daro aad bay arrinuu nuxuuta waxay soo celisay dowladnimadii burburkii dowladnimadii soomaaliya la dagaalankii federaal systemka ahayd iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyoo sii xoogaysta waxa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii lasoo dhisay waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha waxay gaadhay istaadiya muqdisho in maanta hala dhiso intii laydhao ciidamadii laga saaray ciddii dhisi lahayd la yidhi lacagtaad ku qaadateen waa intana joojiya oo shabaab maanta ay kontaroolaan ay joojinayaano in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn intaasoo dhan markay noqotee waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur iyo federaal systemka iyo statekaas muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo laba kun iyo labaatan see noqonaynaa iyo seen ku soo noqonnaa inay noqoto raadka meeshaay ka bilaabeen muxuu yahay dagaalka jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee jubbaland inuuna dagaal ka dhexaynin jubbalandna inayna jirin colaaday u qabtay dowladda federaalka bal aan doonayna dowladnimada soomaaliya iyo raadkay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiye uu socdo waxaan marar badan ku celininay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman karaa inay tahayna jirin qof qof ka xoog badan iyo anaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin haddii sharciga lagu kala dambayn waayana qofna qof addoonna uma aha mana gumaysta kamana xoog badna dastuurka ha lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aanu isweydiinayno waxaa burburay weji walba wax loogu samaynayay khilaafkaasi waxaanu ku doodnay war shay kasta oon isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono waxa waa inuu jira marjac loo celinayo waxaa laga hadlay doorashada iyo wejiga ay yeelanayso waxaan marar badan ku celinay dowladdii ahayd markii doorashadii la diyaarinayay waxaa lagu gaadhay heshiis siyaasadeed siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo shaaricu istaraatiijiya ma qeexo heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay aan ka heshiino qodobada dastuurigaah ee u baahan in laga heshiiyo oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka oo ay ka mid tahay doorashada oo ay ka mid tahay resource sharinka iyo khayraadka sida loo qaybsanayo oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo ninkii ilaahay calaf ugu daray baa ku soo noqonaya aan dariiqa dastuurka u maro waxaanu ku wada hadalnay middaasay ahayd taasaa keentay in istaydyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yidhaha mid walba haye maanta koonfur galbeed halkaasaa galmudug wataas oo ay ku wadaan inay toban beri shan iyo toban beri galmudug isugu soo celinayaan dowlad ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan jubbaland baanu ka wada hadalna waxaa laydhi war doorashaan qabanaynaa dastuurka ha la raaco xuquuqda sharciguna siinaya aan maro broseskii oo dhan baan qaadanay intii dad la soo xareeya waxaa lagu yidhi qof walobana ha tegi sidanaa la yeelaya ama waan soo qabanayna ama lacag baan siinaynaa waa la tegaya oo maxaa keenaya sanduuq baa jira sanduuq ha lagu kala baxo sanduuq dan nooma aha kitaaba la warkay moog baa nin laga sheegay waxaa la yidhi kitaabka ilaah kan qorayo kitaaba la warkay moog bulsho nin aayadii baa dhimatay waxay keentay inay qaadan waayaan inay ku qancaan waxa la qarsanaya wixii dadka ka dhexeeya marka lagu qanci waayo waxa la qarsanaya waa maxay waa su-aal meesha taalo waxaan idhahan dastuurka kala baxan oo dhismaha xuquuqda jubbaland ay siinaysa hala mido broses dheer baa lasoo qaatay guddi baa la magacaabay in alaaliya intii ay qaadan karaysa baa la qaatay dad baa lala soo hadlo waa la celiyo waa la joojiyey wakhti waa loogu daray kanaa la yeelay kanaa la yeelay iyagu intaa waxay u sheegeen ma aha tegina waa la soo qaban waa la soo xidhaya waa la burburinaya waa la joojinaya sidanaa la yeelaya ma ayna suurtogelin wixii ilaahay qadaray baana dhacaya mana ahayn macno ayagu keenayeen oo ay wax ku diidi karaane khayaali iyo riyo la ysu sheegay bay ahayd waxay luminayaan matalaadii dowladnimo iyo wixii soomaaliya ay ka sugaysa sidaasay ku dhacday in doorashadii jubbalandna ay ku dhacdo khilaafkay sii wadeenna weli ay sidii u sii xoojinayaan doorashada kadib xilliga doorashada waxay dowladdu aada isugu dayday inay faragelin badan samayso waxay isku dayday inay ciidamada tallaabooyin ka qaado waxay isku dayday askari kastoo shabaab la dagaalamaya fulin ku jira inay ka soo bixiso oo ay tidhaahda kaalay qoliga intaad soo qaado dagaalan oo dhibaataiyo mushkilad geyso waxay isku dayeen saddex boqol oo musharax nin walba in la yidhaha waxaa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxaasoo dhani kulligeed waa wax dowladnimada soomaaliya lagu luminayo oo meesha lagaga saarayo lagu waxaynayo waxay keeneen inay wasiiradii wasiir baa hadda la xidhay maxaa lagu xidhay waa su-aal waa wasiirkii amniga oo hawl shaqa uu jirayba intii loo yeedhay oo layidhi kulan baan rabnaa inaan kula qaadanno oo meelo kale looga yeedhayba markuu soo degay baa la xidhay maxaa lagu xidhaya waxaa jirtay maxkamad warqabay mar hore qortay oo la yidhi dad baa loo haystaa shabaab iyo waxay ahayeenba isku jira oo la yidhi dad baa la dilay waa laga soo tegey afartii bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninkaa in lagu waayey dembiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayey ha lagu waayo wasiirkii isagoo shaqadiisii u tocdu magaaladii maray waa la qabto waa la xidhay waa lala hadlay isaga wuxuu ku yiri dee waran nin xidhan baan wax igala hadlaysaan waa ma waxaa loo yeedhay dad qaraabadiisa ah intay lala hadlay baa layihi kaalaha imaadaan ka wada xaajoodnay maxaan ka xaajoodnaa waxaa la yidhi kow waa inaad ogolaataan si aan u sii dayno wasiirka jubbaland inaad tirahdaan dhismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaasaa waxaan samaynaynaa heshiiskaa nala gashaan baan isaga soo daynaynaa waxaa laydhi heshiiska annagu idinlama geli kari dowlad jubbaland la yidhahdan way jirtay qabiilla meesha kuma shirinaysaane soomaali baa maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnana ma aha isagii soo daaya jubbalandna kala hadla waxaad kala hadlaysaa waa wasiir xasaanad leh oo la yidhi dembi waa lagugu waayey oo iyagu cademaha waa la cafiyey waa lagugu waayey ay warqadaa qoreen baa intaa lala maraya intii loo yeedhay niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeedhayba intaa lagula hadlay waa ceeb waa waxaan saliya raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxa laga fakeraya waxa laga hadlaya ma dowladnimadii soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan odhan karnaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqli jiray saxaraha liibiya niman intay dadka qaadaan isxambaara oo magafa dowladnimadii soomaaliya ma magafay isugu noqotay wax saxa maaha waxaa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oon jufo ahayn oon qabiil ahayn oo soomaali ah oo gobolka gada ka tegey waxay dhahaen madaxweynow haddii wax dhaqan soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhexeeyaan odayaal baanu nagu ixtiraam hadday dowladnimo tahayna nagu ixtiraama arrintan ha nagala hadla wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yidhi waxay ahayd ma aqbalayno jubbaland dhismaheedii ninkaasi wuu xidhan yahay amnesty international baa haysata amnesty international waddan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaasi ku jiro amnestyda wax ka qabanaysa wax ka og maxay tahay amnesty bay wax ka qabata cabdiraxmaan cabdishakuur shalay wiilashii la socday la laynayay amnesty ma wax ka qabata dadkii beedhabo lagu laayey ee lagu dallacsiiyey ninkii ilaha xoog baan leena waan laynaynaa hadda taliya ciidan looga dhigay wadiste amnesty hadday maanta wax mudanaysa ma hogaanka dowladda federaalka yaa u baahan amnesty sharcigeedu hadduu qabanayo inuu isagu keeno amnesty yuu ka adag yahay sharcigeedu odayaashii lug bay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraami waa in la qaado la hoteeladooda hala geeyo away soomaalinimadu away dowladnimadu away waxaa laga hadlayaa waxaan odhan karaa wasiir cabdirashiid dembi uu leeyahay kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay jubbaland kaale nala burburi isaguna wuxuu yidhi waan dhisay waxaan dhisay ma dumin karo waa waxa keliya lagu hayo waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa soomaaliya ka socdaay soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeye mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaataa inuu kulligii keeni doono waxay yidhaahdeen waan cunaqabataynaynaa jubbaland garowmadaan xidhaynaa baa leeyihi oo maxaa la xidhayaa diyaaradda dhoobley ka imanaysa ee kismaayo imanaysa soddonka daqiiqa soconaysa ee siddeetanka doolar laga qaadana waxay dhahan waa inay xamar timaaddo dal kismaayo timaaddo kismaayo markay ka baxayso xamar tagto dhoobley timaaddo laba boqol iyo soddon doolar lagu jaaj gareeyo laba saac iyo badhna ay hawada ku jirto socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatee sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo cararayay intuu waayey inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu wax ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadkai aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadeen ay dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen waddadaa dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baaba'een ay u baahan tahay kuwa xuquuqlisaanka u doodiya maxkamadda caalamigaba in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii ilahay dha dadka wax ku gaadheen arrintaas waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee kismaanyo tegaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi keen baasaboorkaaga wuxuu yidhi kismaanyaan ka imi waxaa la yidhi kismaayo ma naqaanee keen muwaadin soomaaliyeed oo shir u tegay shaqo yaa baasboorkiisa intii la qaaday baa intari loogu dhuftay muqdisho from kismaayo to muqdisho oo maxaa somalilan kula yaabayna marka ha kismaayo aad ka timid waa dal kale waxay noqotay intii laxanimoo lala hadlay in laydhaha qabiilkee tahay jufadeed u dhalatay xaggee maxaad qabataa maxaad ka doonaysaa in intaasoo dhan la maro waxay kaliftay isla imigreshinkii federaalka uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exitka lagaga dhuftay kismaayo inay dhaan kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay muqdisho oo laba exit ay noqotay inay hal baasaboor ku dhacdo waa immigration stateku ma laha waa federaal level waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo waayo cidda la cunaqabataynaya maanta haddaan anigu doono meel alaaliya meeshaan doono inaan u safro without bermishankoodaan meeshaan doono aadi karaa hadday berri igu dhalato berri baan safri karaa cidda la cunaqabataynaya wa ayo waxaa la leeyahay sharar baa laga qaybgelaya hebel wasiir baan ah iyo kanaan ah iyo kulli aan sidaan yeelo kanaan yeelo war waddankani maanta haddaan idhaahdo dowladda starbokiska kafeega ku cabaysee shalay timidee waddanka wax laga soo mari jirin haddaan idhaha maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladda midna ma aqoonsani dowladda imaaha lamana shaqaynaya malayaabis baan leenahay shacab baan shalay tarxiya u soo sognay meediya dhaawaca noo wadanaanu keenno marka kafeega la cabayay maantana waxaa la taagan yahay waddanka meeshiisa dib ha loogu celiyo saha loo yeelo iyo doorashada shaarka ma gelayaa ma leekaanaya maxaa kalsooni hadday jirta u diiday inay tagaan waddankooda sidaa yeelaan oo isaraxaan waxay aada isugu dayeen doorashada jubbaland inay sameeyaan mid ka xuntii ka jirtay koonfur galbeed laakiin waxaa taalla meesha mana samayn karaan waxbana kuma dari karaan kuway hadda beenta u sheegaan ay leeyihiin sidanaan yeelana sidanaan yeelana hoobiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbana kama qaban karaan waxna kama dhisi karaan tallaabana kama samayn karaan awoodna uma ila waxay iska celiyeen wax iyaga haysta dhexdooda ka jira waxaa lanagu yaqaanaa iscafis isxushmayn isqadarin isu keenis bulsho isu ururin baa jubbaland ay ku dhisantay taasaa keentay wixii shalay soo dhacay oo dhan waxaan kaga gudubna inay sabab noqotay waxaan samaynay dadaal dheeraado in allaaliya intii wax tabanaysay qof walba oo isagu ay dhab ka ahayd intaanu yeedho inaan la fadhiisanno inaan qancinno oon xallinno oon la xaajoodno oon maanta soo dhammaystirno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha iyo ciidamada jubbaland shacabka reer jubbaland doorashadii nabadda ku qabsoontay waxaan rabaa inaan markaan intaasoo dhan ka soo tagno aan weli diyaaru nahay dowladnimo soomaaliyeed oon la shaqayno in la helo oo aan ka wada shaqayno waxa ugu horeeya maanta waxaa laga hadlayaa deynta in la cafiyo soomaaliya qof kastoo soomaaliya oon garanaynin deyntu waxay tahay deyn baa lagu leeyahay in lanaga cafiyaa shacabka soomaaliyeed bay danu tahay waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa waxaan rabnaa si sharciga doorashada looga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo al-shabaab iyo sidii waddanka looga saari lahaa aan u soo jeedsano laakiin yaa lagala shaqaynaya waa in la hel ciddii lagala shaqayn lahaa waxaan diyaarinahay doorashada broses sharciga inay ku baxdo oo dadka soomaaliyeed ay ku heshiiyaan oo la isweydiiyo see u dhacaysaa yaa waxay tahay wax lagu heshiiya inay noqoto ee anaa raba iyo sidaan aan u rabaa inayna noqonin waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo marka iscafisiga intoo dhan laga soo tago jubbaland xaaladeeda amni waa muqadas in la ilaaliyo kama jiri karaan madaxweyneyaal iyo dowlado iyo cid kaloo wax sheeganaysa waan bixinaynaa wixii fursadeen bixin karayno laakiin qofkii raba in la qanciyo ahlan wa sahlan waan soo dhoweynaynaa amaa ciddii isku dayda inay amniga khalkhalgeliso ama dhibaato geysato looma dulqaadanayo wax kasta oo dhibaatada amniga iyo dhibaatada amniga jubbaland dhibaato u geysanaya wax la aqbali karaya ma mana qaadan karayno intaan dul qaadanaynana in xadidan bay ahaanaysa waxaan ku soo gebagabaynayaa haddii madaxda federaalku ay iska bedeli waayaan waxa maanta ay ku socdaan ee dhibaatada jawaabta jawaabta ku xigteen bixinaa waxay noqonaysaa middaan ka bedelan oo ka adag waana cudur daarayaa cid kastooo dowladda wax ka sheeganaysay waana cudur daarayaa kuwa tabashada badan sheeganayay waxaan leenahay soomaali way tashanaysaa aayaheedaynay ka tashanaysaa dhibkuna wuxuu dhibayaa inta gudaha ku jirta dhibaatadu ku haysatay inta dibadda ka timid dhibaatadu ma qabsanayso nin berri tegayaana annaga laguma guurayo dhibaatana nooma geysanayo waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed gacmaha ha isqabsado ha iscafiyeen dantooda ha ka tashadeen ha la isweydiiyo meesha loo socdo siyaasadda soomaaliyana waa in qof waliba taladuu leeyahay uu ku soo darsado aad baad u mahadsantihi salamu calaykum waraxmatullahi